subax wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaraadka subaxaannu saakaydiinayna kuwooda ugu waaweyn madaxweynaha maamulka puntland oo ku eedeeyey dowladda federaalka soomaaliya inaanay dhabka ahayn wajahidda xaaladda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dowlada booliiska ee u tababaran sida militariga oo xalay howlgallo ka fuliyey qeyba ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo kormeeray goobo ay ciidamada booliiska soomaaliya ay ka fuliyeen howlgallo lagu soo qabto waxyaabaha maanka dooriya iyo madaxweynaha maamulka jubbaland uu heshiis la galay dowladda etoobiya lana kulmay madax ka tirsan dalkaasi etoobiya
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tri g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tri g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal saaki waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha abriil sanadka laba kun saddex iyo labaatan anigoo cabduqaadir cismaan indhoy ayaa saakeydii waramaya dhegaystayaal kusoo dhawaada warkii oo dhan haddii aanu ku biloawno ciidamada booliiska sida gaarka u tababaran ee booliis militaro ee maalmihii ugu dambeeyey sugaya amniga caasimadda ayaa xalay howlgallo ka fuliya qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir siday ku waramayso waryahayaga faadmo cabduqaadir moobeelkan oo gurigeeda laga soo bixiya ugu horreysa ciidamadan magaalka soonka dhexdiisa magaalka kusoo baxeen haddana waa iska wadana wallaahina shikaana ka qabin xaafadaha jungalaa mari raba xaafadaska hore huruwaa kasoo wareegi raba ilaahay iga markhaati inaan shaki qabno markii hore maba mari booliis militariya waa ciidamo dhowaan laga keenay dalka uganda ujeedka loo keenay caasimadda soomaaliya muqdishona ay ahayd in lagu wareejiye xasilinta amniga magaalada caasimadda ee muqdisho sida ay qabaan bulshada islamarkaana ay tilmaameen waxa ay dareemeen dhinac walba isbeddel amni oo waxaa yaraaday kooxihii dhaca dadka u geysanayay kana qaadanaya agabyadooda nafsadoodana halis gelin jiray ciyaalka weerada dilalka qorshaysan falalka kale lidoga kuwa ammaanka dalka waxaa jirta sidoo kale hub xakameyn markii aad fiiriso magaalada muqdisho hadda isbeddel weyn oo dhanka amniga ah ayaa laga dareemayaa dhallinyarada ku dhaqan caasimadda soomaaliya muqdisho qaar ka mid ah toddobiiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir way ku adkeyd xilliyada qaar siday rabaan inay u isticmaalaan balse hadda markii loo fiiriyo waxaa jirta meelihii caqabadaha amni ay kala kulmayeen xilliyada qaar inay wakhtiga rabaan ay ku caweyn karaan ayagoo wito agabyada taleefanadooda oo marka hore inay soo qaataan ay ku adkeyd si nafsadooda aan khatar loo gelinin balse markii aad fiiriso ciidamada waxaa bare kontarool looga dhigay goob walba oo ku taalla caasimadda muqdisho waxaana sidoo kale lagu xoojiye xaafadaha iyo degmooyinka gobolka banaadir si amniga ay u xaqiijiyaan ugana hortagaan falalka lidoga kuwa ammaanka dalka degmooyinka kaaraan hiliwaa iyo deegaanka daarusalaam ee dhaca dhinaca qaybta bari ayay howlgal qorshaysan ka sameeyeen saraakiisha markaasi ciidamada boliis militariya waxay baarayeen gawaarida iyo gaadiidyada kala duwan ee isticmaala isgoysyada waaweyn ee ku yaalla caasimadda muqdisho ayagoona shacabka xaal waraysanayey siday u arkaan ciidamada iyo sidoo kale falcelinta mararka qaar ciidamada ay kala kulmayaan markii ay baarayaan
shacabka soomaaliyeed ayaa u arkay ciidamadan in magaalada isbeddel weyn ay ku soo kordhiyeen oo dhanka ammaanka ah maritaanka xaafadaha iyo degmooyinka qaar bulshadu wakhtiyadii hore dhibaatooyin baaxad leh ayay ka dareemi jireen hase yeeshee sidii loo keenay ciidamadan booliiska ee sida militariga u tababaran waxaa yaraaday dhibaatooyinka ay shacabku tirsan jireen dhallinyarada ku shaqaysata mootabajaajka iyo gaadiileyda ayaa sheegay in farqi weyn u dhexeeya qaabka marka hore ammaanka loo sugi jiray iyo sida hadda amniga caasimaddu yahay anaga markaan shaqayn jirnay oon kalsooni aana ku qabanin ra'liyaantayda kuu sheegay bini'aadan kale anoon kuu sheegin jagboontiga marka lasoo wada daba istaago hadda ummadda dhan faylay ku wada jirta niman la fasaxima tagaayo jagboontiga marka lasoo laysu soo daba istaagana baawar cad markuu soo istaaga anagu gadaalaya ka wareegna xag ka bixi jirna kalsooniyaanu ku qabin ciidankaani haddana ciidankaa kalsooniyaan ku qabnaa aniga maantay anoo soo socda xaggaas jamhuuriyad soo dhex socdo meesha ciidan ku ogeyn anigana waddadaas ma mari jiro uma badnayn marka ciidankaas ma ku ogeyn waxaan ku imaada taanyar waddada dhex yaa la arkay markaa dhaafay taayirkii markaa arkay taayirka dhaafay markaa arkay waxaas dhahay meesha ciidan baa jooga taayirka bisa arkay ciida dhan muu jiidi Cir- haa, cirifkaas cirifa saana u fiiriyey bishii horeeto shan iyo tobankeeda aa moobeelkan oo gurigeeda laga soo bixiya ugu horreysa ciidamada magaalka soonka dhexdiisa magaalka kusoo baxeen haddana waa iska wadanaa wallaahina shaki ana ka qabin xaafadaha jungalaa mari rabaa xaafadaska hore huri waa kasoo wareegi rabaa ilaahay iga markhaati inaan shaki ka qabin markii hore maba mari jirinba laamigaasaas ku ilaali jirin haddaan laamigii ka degnana orod la uga degi jirin caqabada ugu badna dhac til telefoonka lacagta ku jirta waa lagaa tuurinay shan doolar haddii soo gasho waa ka bixi jiray mobilkeyga hawshaydu markii soo dhammaatana hadda mobilkeyga wax raba ka qabsadha daalaan iska bedelay ayaa haweenaa baaba'day si nabadaan ku shaqaysanaa maamaliyan si nabada oo nadaama dastuuri u soconaa markii horena cabsiyaan haddana kalsooni buuxdo xagga amniga alxamdulilah meelo badan haa kaanaana ka mid a jamhuuriya ka mid a haddana waa tagnaa alxamdulilah haddaba taliyo xigeenka ururka lixaad ee guutada saddex iyo labaatanaad ee gungaar dhamme maxamed koronto iyo taliyaha ururka afaraad ee guutada saddex iyo labaatanaad ee gungaar laba xidigle muxdiin cali cabdi ayaa ahaa saraakiishii horkaciisii howlgalkan caawa laga fuliyay degmooyinka dhaca dhinaca qaybta bari iyo deegaanka daarusalaam islamarkaana dadjowgii saarnaa gaadiidadii kala duwanaa ee baaritaanadu ay ku hayeen ayay weydiiyeen isbeddelka amni ay dareemayaan iyo haddii ay jiraan culaysyo ay kala kulmaan ciidamada inta howshu socoto ayaa saraakiisha shacabku waxay ka dalbadeen in culeysyada amni hadday dareemaan ciidamadu ay la soo xiriiraan si dhibaatooyinkooda loo xaliyo sidoo kale saraakiishan ayaa booqday goobaha ay dhallinyaradu ku caweeyaan halkaasoo dhankooda ay kula qaateen waqti kana wareysteen isbedelada ay dareemayaan haddaada adugu dhinac ka amniga ka sugin anugu amni ma sugi karo haddii dhallinyarada qaybta anugu aan ka ahay ay carqalad dowladtan ku noqdaan anugu amniga ma sugi karo haddii bulshadu aysan amniga nala suginna amniga qof ma sugi karo haddii laydin yidhaahdo amnigeed waxaa suga ciidamadaa sug ciidamadu way hubaysan yihin saxw wixii loo keenay qabtaa laakiin intay ka dhalataa bulshaday ka dhalataa bulshaday ka dhalataa xogta bulshaday ka timaada haddii marka intiina dhallinyaraa toban tug ay gurigiina ku hoyato ama toban carqalad ah ay waddanka gurigiina ku hoyato aduguna aad ka soo kor marto oo nadiif aad tiraad waxbaa kama jiraan anigu gurigaan calooshiisa maa ka warqaba qofka calooshiisa kama warqaba waxa uu sameeyey kama warqaba haddaana markaas faldambiyadu aana ku qaba laakiin ninka dhihi karayaaw waa ninka adiga oo guriga kula hoyay
faadumo cabduqaadir aaday tvga dalsan deegaanka daarusalaam
aad bay umahadsan tahay wariyaha iyaga faadimo cabduqaadir dhinaca kaleetana guddoomiyaha gobolka banaadir anaduqa magaalada muqdisho ayaa xalay kormeeray howlgallo oo ay ciidamada ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ay ka fuliyeen qeybo ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir howlgalladan ayay ciidamadu mar kale waxay kusoo qabteen waxyaabaha ammaanka dooriya kuwaasi oo ay ciidamadu markaasi u daateen goobihii lagu hayay gudoomiyaha gobolka banaadir handuqa magaalada muqdisho ayaa mar kale waxa uu ka hadlay ee, soo qabashada waxyaabaha ammaanka dooriya iyo ciidamada ammaanka dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan booliiska siday ugu guuleysteen in gacanta lagu soo dhigo waxyaabahan maandooriyaha ah sida calaqa iyo xashiiska waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay burburiyeen warshad weyn oo soo saarta maandooriyaha calaqa kadib howlgal oo ay ciidamada booliisku ay sameeyeen gudoomiyaha gobolka banaadir handuuqa magaalada muqdisho oo sii hadlayay ayaa ka digay waxyaabaha maanka dooriya ee dadka ka ganacsada iyo weliba kuwa gudaha magaalada muqdisho ku faafiya
runtii caawa oo khamiis ah oo jimco soo gelayso kuna beegan toddobiyo labaatankii bishii afaraad laba kun labaatan iyo saddex waxaan joognaa howdka deegaanka gubadley oo aan muddo hal saaca aan u soo soconnay taasoo keentay warshaddii labaad ee calaqa iyo xaaraanta daraagiska ummaddayni la degay meeshii lagu sancaynayay ayaan joognaa waxaan arkaynaa jawaanadii xashiishka waxaan arkaynaa caagagii calaqa lagu shubaayey oo jiiragaannada ahaa waxaan arkaynaa digsiya cusub waxaan arkaynaa iyadoo hadda la karinaayo oo dabka saaran runtii waa nasiib darro inay weli ay dadkayna ay daba joogaan nafna ay ka raadinayaan wixii maaragtay ummaddan lagu fasahaadinayey oo aan meelihii ay ku jireen iyo kalaabyadii anugu galnay meelihii warshadihii aan tagnay dhowr jeer aan ka degnay inay weli daba taagan yihiin nasiib wanaag caawa guddoomiyaha deegaanka gubadley hadduu cimro ka yimiday marka in ilaahay aqbalay cimradiisii leylatulqadarka ilaahay waafajiyey waxaa ku tusayso asigoo xala soo galay ayuu wixii ugu horreeyey uu la kulmay ayaa waxay noqotay warshaddan calaqa ah oo lugtiisa ku soo raadiyey asiga iyo guddoomiye waaxeedkiisaba iyo taliyihii qaybta bar iyo taliyihii saldhigga iyo kulli hay-adaha amniga ayagoo wada jiro waxaa kaloo sidaas si lamida caawa farxad noogu ah inuu nala joogo taliyihii ciidamada ee halkan jooga korneelsaney uu nala joogo caawa isagoo nala zuulinaayo akhlaaq xumada iyo qiyamka iyo diintayna waxa la ka soo horjeedo oo ah calaq iyo xaaraantii halkan lagu samaynaayey inuu nala cirib jiro asagoo nala taagan waa uga mahad celinaynaa taliisanay taliisanay waa ku mahadsan tahay runtii xumaanta haddii aan lala wada dagaalamin fasaadku waa nagu xoogaysanayaa kulligeenna mas-uuliyad aa naga wada saaran waxa waaye waa markii saddexaad oo aan midna deegaanka gubadley annagoo kula dagaalamayno barnaamijyadaasi aw calaqa xashiishka iyo fasaadka iyo daroogadoo dhanba marka waa ku mahadsan yihiin hay-adaha amniga maamulka degmada iyo kulligood degmooyinkii ka wada qayb qaadanaya howlahan waa uga mahad celinaynaa khaasatan waxaa hadda gacanta lagu haayaa laba baabuur ayay gacanta ku dhigeen labada baabuurba haddii ilaah yidhaahdo iyo kuwii calaqa karinaayey dadka iska lahayna waa noola sheega magacyadooda ayagana waa debageli doonnaa waana la soo qabanayaa insha allaahu laga bilaabo saacan hay-adaha amniga waxay amar u qabaan inay baadi goobaan gacantana ku soo dhigaan gabadha iyo wiilka magacyadooda hadda noola sheegay marka sidaas si lamid ah calaqa meeshaan yaallo qaar ka midana hadda hol halkaanaan ku daadi doonno aan uga shaqay doonnaa kama tegi doonno annagoon ku hubsannin maaragtay godka aanan ku hubsannin qaarkoodna waa la qaadayaa maxkamadaa lagu saarayaa kuwa gacanta ku haayey maxkamadaa lagu saarayaa qaabka sharciga ayaabka sharciga ayagana la marsiinayaa waa mahadsantihiin bahda saxaafadda ee saacaddan idina nala joogto oo u soo taagan afardhaatanka saac inay baahiyaan waxyaabaha aan la dagaalamayno oo mukhaadaraadka ah waan uga mahad celinaynaa runtii dadaal iyo juhdi badan oo iskaashaday soomaalidu waxay tidhahdaa ilka wada jiray wax ku gooyaan ayaa la yidhaahdaa
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayuu kaasi ahaa waxauu ka hadlayay howlgallo oo ay ciidamada dowladda ay ku burburiyeen sida uu sheegay warshadda lagu sameynayay waxyaabaha maanka dooriyaha sida calaqa oo duleedka magaalada muqdisho ay ku soo qabteen ama ay ku dultageen ciidamada dowladda soomaaliya madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi danina waxa uu dowladda federaalka soomaaliya uu ku eedeeyey inaanay dhab ka ahayn wajahidda xaaladda magaalada laascanood madaxweynaha puntland oo ka hadlay magaalada garowe ee gobolka nugaal ayaa waxa uu sheegay in xaaladda magaalada laascanood oo uu ka hadlayay in dowladda federaalka soomaaliya aanay sidii mudneyd u garab istaagin dadka magaalada laascanood oo uu muddo ka badan saddex bilood dagaal ku dul soconayay islamarkaasina u dhexeeya ciidamada maamulka somalilan ama ciidamada somalilan iyo kuwa deegaanka dagaalada halkaasi ka soconaya xukuumadda puntland ayuu sheegay inay kaalinteeda qaadatay balse dowladda ayuu si kulul u eedeeyey hogaamiyaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni
dowladda federaalka ah mas-uuliyaddii ka saarnayd laascaanood iyo sool way way gabtay uma dhaqmin sidii dowlad soomaaliyeed gacanta u laaban waxaan u rajaynaynaa inay iska furto oo dalkaa badbaadadiisa qayb ka ahaato iyadoo dhiig dhacayo oo dadkii la laynayo hadalkeeda uga horeeya waxay ahayd siday dhiigga u joojin lahayd oo nabadda u sugi lahayd inay gardarro garab uga dhigto somalilan oo tiraada wada hadal baa inla furanaha xaaladda somalilan baa ergi u magacaabaynaa arrin dowladda soomaaliya ay ku gaftagay arrin sax ahna ma ahayn xilli laga hadlana ma ahayn markay cagadhigato waxa somalilan la yidhaahdo markaasaa lala hadli doonaa sool iyo sanaag iyo cayn somalilan kaba mid aha waa warcad warkaas in la caddeeyo u baahan yahay marka la ysku waafaqo ayaa la wada hadli karaa laakiin inta hargeysa ay aaminsan tahay inay xoog laascaanood ku xukumayso waktiga yaan la yska dhumin ergegana yaa waktiga laga dhumin dalka iyo dadkana yaan dib loo celin intaasaa odhan lahaa waad mahadsantihiin guul baan iin rajaynaya wasalaamu calaykum
madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayuu ahaa codkiisana waxa u dambeeyey warkii subaxaad saaka kala socoteen raadiyaha dalsane magaalada muqdisho cidda warka iyagu seego waxay dib kaga baarbaaran karaan baraha internetka ku leenahay ee warkankiisa xiga nabadgelyo
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahel yaabaa talalhel